bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaare ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isan dhugun sidaasan hamiin kasta markii laku reebo oo nimaada jamaada ee sabtigaha galaasa qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugunsada doontaan hoo ilaahay karaal nagada waliba ku mid aha maamulka deegaanka goobgaduud buurey oo sheegay in cudurro ku dhaladeen kadalaankii kadegadii waro iyo beero deegaankaas goobgaduud buurey barnaamijkaasiinku gudbii doonu waraysi dheer una laweeldhani gudoomiyaha deegaanka goobgaduud saasaato weliba barnaamijkaana ku dhugunsada doontaan hoo ilaahay karaal nagada baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya oo geega ansixi sharci muhiim u eh dalka barnaamijkaasiinku gudbii doona sharcigaas iyo sidinku doodan xildhibaanada aqalka sare saasaato weliba barnaamijkan hasiinku gudbii doona hoo ilaahay karaal nagda maamulka galmudug oo laku abso qabo inuu weeldhada madawiinayaal badan barnaamijkiyaasiinku gudbii doono oo ilaahay karaal nagda saasaato weliba barnaamijkaana ku dhugunsada doontaan intiisu hawada ka jara taliyaha ciidamada booliska soomaaliya oo geega furi shirlan ka hadalaya amniga guud ee dalka barnaamijkaa ku dhugunsada doontaan hoo ilaahay karaal nagda qodobadaas iyo walaagahaniisaad intii barnaamijka ku guda jirnayaasin gudbii doonaan oo maleeliya barnaamijkaasin saarintanisiin kula dareersiyahay walan dhinacsanaado barnaamijka gacan weyn ku jeysadahaye mudaakay bilaal hilaal sheekh shacab mar kale mar lamaad akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan amiin faylan kolko kale akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan maamulka deegaanka goofgaduud buurey ee degmada mubaydhabo iyo weliba ku warbiyey xaalada guud ee deegaankaasi toyso oona hadal qaaday in iyo awaarsadan beerogii deegaankaasi toy goofgaduud buurey kureed markii xaalofiyey kadalaanka oo maalmogen damboyti weerar xoogan kahay deegaano ku mid eh deegaanka goofgaduud so-oona sheegay in cuduro ku dhaladen so-oona sheegay kadalaankaas inuu ka degadi qaybo ku mid ilo biyo iyo ka helaayan bulshada ka dhaqan deegaanka goofgaduud buurey taasi toyna sababtay in cuduro ka dhalada biyoogi ka degadi kadalaanka gudoomiye xasan buyow isaaq oo wareysal weeldhadi iyan ku horey inku warbiya xaalada guud ee deegaanka
deegaanka alxamdulilah fiideeda lankafayli waxyaalaha sameyn kadib badan oo loo ilaahay imtixaana badan shaanbaday sanadkii hasa bari dheeri dhibaatooyinkaas dadan deeftidi walkadalaan leero iyo mudaay leero dhibaato badan deegaanada injeysida kilomitr hoob dheer soddon kilomitr inta faydheelow ilaa goof mareere iyo goofali aa soddon kilomitr iskuureega dhulkusharta dhibaatada injeysida bal hadda beeraha ama deegaanadusa dhibaatadan jeysida oo deegaanka hooskooyow may ilaanin ku magacaabo korto
soddon kilomitr square antin garay nadiif dareemo korta dhibaatooyinka dadanjeysidin wal ilaahay intaan dadanka kueeldhadi umuto dadku badbaadin ilaahay inuu ahida dadku badbaadi maybi oo marina wayusato rajilaku qaba beerihii madle waagiisato beerahaas maray walaasisku bedelina ma aragna meelihiisu mari warnaga soy gaasnagdo meelis mari orta dhibaato badana dadanjeysati dhibaatadana ilaahay dalowshaan ilaahay dadkudii leeraan cayaankii imbokadanaanki dongorodaayo warihii biyoju bedeli hoolihii oo bulshada ku nool yaa ee cudurasaayida dhaliyahayan biyahaas daraabiyo bal waayahay cudurada ku dhaladi oo xoolaha ka dhiyan may waaye
walaaka dhii hoolaha ka dhiyaw sida leerow bugteysida shimbarka ya geeli ka dhiyahayan irinkana mahogooy walleero onkoy loodina may ka dhiyahayayen abeeba abeeb longorodo oo orahdooda basneedka kulaado hiraan hiraayo hoosleen orodo madun dhibaatadaasna may sheentayha cayaankasay warihii dhibaatadaas jeestiyaasheena biyahaasana sheene magaaladana halaeellay kataala ama hase magaaladana lahagalana mahe hadun dhibaatadaas wasaaradda xanaanada hoolahana insaan alxamdulilah yaan bay kuwar sugaala sidii bulshadaas iyo deegaanada wala mudabada socda okay bal maadaamaysan wasaaraddiisan kuwargelidan oo shaqada kale ma jirta waldhaqaaq iyo muudada xilliga cayaankun hasiin galay iyo hadda xilligun waa waqti iyaan dhexeeya bil walakugobjire mise balanqaad
wili walmalku qodana may ku rajahan wasaaradda madun xanaanada xoolaha may kuga sugayna inti bulshadaasay daawo ku filan i shaqaalo oo deegaanada dhalaba in la tababar oo srilanka horteed cuduradaas xoolaha nool dadka ka dhaceen oo beerihii ibarku nagday xoolihiinaasna dhibaatadaas ka dhacaysa srilan tababar madu deegaanada dadkii dibnay lan tababar daawadaanilena la siisaday cuduradaasay dadka beerihii ka tiirsadayeen oo dhibaatadan deersati xoolihii noolna hasana dhibaatadaas ay deersiyahayaan cuduradaas ay deersiyahayaan waayahay dhinaca kale bulshada ka dhaqan deegaanka jirta maadaama biyahaas ahaayeen biyo war fadhiyaan oo bulshadana isticmaaleen dad cudurada cuduro kuga dhiyaha ku deeri jirta hadda si warbixinta noo diirahaysa magaalada hareeraha cabdillahi jadaacadii ilmaha lamgoroda ayaa bilawsi maylahayn sheegaysa idunog oo kale itum todobanog oo kale jadaacadii ilkaha fadhiidi dhibaatadaasna markuu saameyahayaan biyahaas ayaan kondeersi oo biyihii isbedelahayaan marka dawladda maamulkadhiina maduusadan waxay la faday bulshadaas ay walaageen baaqanka waxyaalahan baadankaata duunyadiiya misgi waxay walaageen sanadkii bahi dhibaatada ilaahay rididi ilaahayna dadku bi adumay xogti noo ahaaha siday wallanku badan faday bulshadaasay xoolihii noolaata cuduradaasa rididahayaan jabaciyadii oo hasana ilmahaasina yoona cabdilawe siday lanka horteeda faday madun daawo sida oo lanka horteeda fadhiya sababtaan maamulka degmada guddoomiyaha degmada bal waayahay guddoomiye me guddoomiyihii maam maadaama ay tin maamulkii deegaanka goofgaduud burey sheegtayna in cayayaankii kadalaanka biyoga ka dhigayso cudur ku dhaladahay bul ciyaalna deeray xoolihiina saameyn ku weeladay meelahaas goobaha oo biyoga sitay oo cayayaankaas ka dhigi ma maamulkiin waltallaabeen qaaday oo laka karantiiro ama dadka bulshada lakugu roojiyo mise bulshada si isticmaalo hayta
waxyaal badan yaa dhiibni sida daawooyin oo kale oo ka hortaga sida dhibaatada laku horteeda mado dhibaatooyinkana wili una nay gudbiyaan milinini xukma baahida deegaanka walaani baahida ee guddoomiyaha degmada an gudbiyaan insha allah sin may rajeen langma odaya oo soomaaliyeed walbana naha maamuli hasana maamulo doona sidii lanka bogtada bilahday madun bulshadaasay baahiya qabta silandar wala fadhiya ka hortagaan insha allah waayahay dhinacaas markii laha ku gudbo bal beerahii oo abaarsada markii laha ku baxa dhinaca deegaanka amni ahaan deegaankan dhowr jeer iyo mayaha weerare ururka al-shabaab dowladan meelo ka dagaalantay bal arrimahaasi tooy hananagashada weerarku may sababay oo deegaanka
amnigan horta boqolkiiba boqolo nimankana nabadiidka bulshada dhan soomaaliya isku dhaafa adduunka dhan argagixiso miilka kadoonta dad weerar hagaade gaadna hagaadeen walyobaba lahayn male alxamdulilah si guuriyo minjeeegla sheeglo korana male deegaanka maroogdo walaa iyo waxaan ka naagna soomaali kaligeeda miilbar iyo fartamo gadan marka ciidanka dowladda federaal ee geesiyaalka dhiiga dalamure waa alxamdulilah boqolkiiba boqol oo amnigaan hata nimankii weerar ha qaadeen dhibaato badan aan lanjeysiri dhaawacba dhaawac badan hata miisgoo meelo lugudugi bulshadan meernayhin oo askuro dhibaato badan hadda lanjeysire hata alxamdulilah amnigaanana boqolkiiba boqol waayahay dhinaca amniga deegaanka ma markii laku hadalo amniga ma booliska koonfur galbeed iyo ku shaqeeya mise militariga dowladda keliya ku sugan
ma ku sugan boolis ma ku sugan ma inin roga ciidanka militariga soomaaliya nin rooga oo miise lixdan afartan shanaad eh oo geesiyaal eh milan roogna afartan oo kale la rooga mamumalayo korkata miiloodna waaxiga hata gobolada baayiga kollero baynuuna iyo goobgeliis oo kale waa geesiyaal waay may buahan amazon ma roogu walaa nimanka waxaan kanaagnaagadaayna amazon may roogu waay sidoo kalebo amazon ma alxamdulilah iyadeedanka faylana waa soomaali oo kusiya dhimaatiran intii wallahan kala koran lahayna soomaaliya wala warqab dadka dan ha weerarowlayona dan lahagaladay oo masanteo la habaabiyo marka alxamdulilah si deegaankii iyo bulshadii hatay ciidankana sifaylanaysa shaqeeya waa qaaradan hatana degan bulshadana alxamdulilah ganacsiga ay bulshadana isku dhex dhaqantay iyo militariga ciidanka bal dhinaca ganacsiga oo deegaanka intee deegaanka walan ku kooya ganacsi ahaan markii leer intee ka tiirsan yahay
deegaanka maanku sheegay in labaatan iyo afarta baydhow makajarnuna dadka leero jidgoy leero soddon kilomitr jidgoy lama leero dhowr maylid oo ciidan degan isdarto oo kale haween oo kale dhowr maylid oo kale degan oo ciidanka oo ilaalada magabaya awal iyo abtay niman oo soomaali kala geedo miisuuga wa alhamdulillah meel ko faanu soomaali kamid ah meel ko faanu iyo ma sha Allah oo bulshada madoo ganacsi xoolaha ma ko inay baydoo oo qoyaan yoona waqtiga saddex labadooda ay lacag nagada
waa tahay markii ganacsiga amniga ku gudubna deegaanka may hadda baahi oo ku jirto oo dhinac oo haddii ahaada lahaydtay caafimaadka ama walbarashada may baaha weyn oo ku jirto inkastoo dad badan deegaankuuna wareysanay iyo eedan sheegaan inuu meelaha isku liidata deegaanka
waxyaalaha dhaliilaha leyn walbarashada noomagon deegaanka may kale noomagon jidida oo magaalada oo mana iyadan jariidan intee warbadan may maamulkuna nagu kumoon warbadana waraamin jay may kuwar sugaana mudan gudoomiyaha degmada maasha allah oday maasha allah oo maamul badan mahmari taariikhda dalka kale may kusugahayna mudan gudoomiyaha degmada kusugahayna walaagi una abashaan ba unbaahana ma walaagi usningoobada korma usi hooseedana gudoomiyaha degmada nagu kuma amarkeena gaadaan
waa tahay maamulkii oo deegaankan goofgaduud buu leeyeeta bal ka dambeyn maadaama warbaahinta warsan bulsho badankaoo dhegan sida ay taa may maamulka ada intii muddadii ada xelkan haytay may maamulka ada ku kordheydi
waxyaalaha laaku kordhi may kumid aha bulshada iyo ciidanka maynooda wada fadayna inti wada shaqeyn lahaadaan toddobaad kasta facebook kasta shirada lagaada isbartiiminaytaala bulshada oo dhalinyarada yaartaysa dhiilasta facebook kastana la shirna amniga iyo walaagay bulshada dhibaato insheenal yoona no wargeliyaan ini nimankaasay hagalan umba dhibaato bulshada insheenal umba amni darib deeganada dhon sheegaanhani wargeliyaan walaagay yoon hani sheegan siday unku horteena madbada ma kadhiiri dadbada ma nolol madlaxumabadi alxamdulilah qayb waa bulshada ciidankooda la iskirnayna walmagosmo dowladda la sheego waa bulshadu
daynab how inta kuqoytimay daarudawa hosbitaalnamay gaairarina tanjeed daarudawa hosbital usumay daarudawa hostal leyli lemay fola isbitaal daawo ngyaadhu wamay way diin diriko diinley bilaw shaba doohay doowalkiin taraw haaya dhamiinama lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisidey cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar idbilaan dogow i eriir dhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal dictor alunle ilmishay alla deersiyey waaye arag
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaaray taliyaha ciidamada booliska soomaaliya iyo weliba usgeega dahfuray shirlan ka hadalay amniga guud ee dalka shirkun oo ku qayb galeen saraakiisha ciidamada booliska dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya iyo xooga weliba laga saaray sidii lan suga lahay amniga guud ee dalka soomaaliya shirkaas markii ha dhammaaday weliba warbaahinta la hadalay taliyaha ciidamada booliska dalka soomaaliya usoona ku hadalay ujeedada shirkun nunasku kooyi iyo waxyaabihii iyo kuwada hadleen muddadii shirkun dareeri geega
shirkeenu maanta ku saabsan yahay inaan idinla wadaago waxaanu isugu yeernay xarunta taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed dhammaan taliyayaasha ciidamada maamul goboleedyada dowlad goboleedyada ay ka kooban tahay dowladda federaalka ah ciidanka booliiska ee federaalka ah madaxdooda si ay u wajahaan qorshaha cusub ee labada kun iyo labaatanka wixii caqabada ay qabaanna aanu ka dhagaysanno lana socodsiinno awaamiirta cusub iyo qaabka la rabo in loo wajaho sanadka cusub si aad ka warqabtaan ciidanka booliiska waxaa ku socota dib u habayn dib loo habaynayo ama reform tiradiisa tayadiisa iyo maamulkiisa aada baan waxaan kusoo dhaweynayaa magaalada muqdisho xarunta boliiska waxaa nagala soo qaybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga oo maamulka guud ee boliiska gacanta ku haya si uu noola ogaado baahiyadeenna kala duwan oo awalba uu noogu maqnaa waxaan kaloon rabnaa inaanu iska wareysanno amniga guud ee dalka ujeeddada ugu weyn ee shirka kale aanu u iclaaminay ee aanu dowlad goboleedyada ciidanka buliiska jooga saraakiishii ugu sarreysa ugu yarnay waxa weeye inaanu iska wareysanno amniga guuda dalka xaggee marayaa maxaa baahiyood qabtiin maxaa dhibaato oo caqabadahoo jira annakuna aan u ogaanno meesha aanu wax marinayno oo taliska guud iyo mulgoboleedyada ay isla jaan qaadaan siday uga wada shaqeeyaan amniga guuda dalka arrintaas ayuu shirkeenu ku saabsanaan doonaa waa falaanqayn doonaa waa ka soo qaybgeli doontaan mid baanse rabaa inaan idiin sheeno idinkula darmaano amniga dalku xuduud ma laha amniga dalku dalka soomaaliya kaliya maahee qaaradda afrika ama bariga afrika ama dalka gudihiisa amniga dalka soomaaliya xuduud ma laha marka qofka ugu sarreeya iyo qofka ugu hooseeya ciidanka buliiska meel kasta uu joogo ka mida dalka soomaaliya buliis buu ka yahay meeshuu arko ama ribood ha keeno ama dembiile ha ku qabto ama dembi ha ka hortaga intaasna waa idinkula daldaarmayaa mas-uuliyaddaana saaran ee dalkao dhan naga saaran askarigu meeluu joogaah askariga ma xitaa dadka shacabka muwaadiniinta ah sida loola macaamulayo community policing saanu samaynayno saanu isu kaashan lahayn arrintaasay ku saabsanaan doontaa wuxuu noo socon doonaa muddo laba maalmooda intaasaan idinku soo dhaweynayaa waana wada joogi doonaa muxuu ahaa taliyayaasha maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada ka yimi ee qeybaha guud haya iyagana muxuu ahaa si gaargaara arki doona wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
usub lankiin aaranti ubibinagadaw oddoolugaa lankiin dhaliina idaaley aanuma kuweydiyaw afowley madiin maaladama oobni biyo kogooye ma irsaa walba makiinka qobadaas arrinta arrintii mee bulshoy aflah oo aflahii kor u moodey eedahag asagee yada furi umuday kooyanii la aragaa ko'oon bahaa aflah isbitaaliste hosbitaal abbabaay raajidba eediin ajabiidi asriga ohoo caalamiga eh ma doonu kombyuutar hangliin adeegsadaw bani koloshe ansaw ansaw mee owlaadan haata aragaayan iig boy ku bahay bulshoy ogaada niiku lo'oon bahaa aflah isbishaaliste hosbitaal
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qaybasha dhexyeela dareertana khiyaare golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo geega oo isniin ah waliba iyo weeladanga kulisho caadigahay kaasi tuhay oo iyo geega inkuu doodayn aqrinta saddexaad ee hindis sharciyeedka istiraatiijiyada qaranka iyo sidoo kale aqrinta saddexaad ee hindis sharciyeedka howlgabnimada xaqsiinta iyo hibooyinka xubno kuwa ciidanka qaranka soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee baarlamaanka aqalka sare senator maxamed cusmaan faarax iyo baarlamaanka ka hor aqriyey aqrinta saddexaad ee hindis sharciyeedka istiraatiijiyada qaranka soomaaliya kureedna weliba mayle ku dooday xildhibaanadii aqalka sare ee kulanku muxaadiri doodaas kubacda waliba xildhibaanadii isku wada rahingamtiyo badan in la ansixiyo sharcigun hagudbida wasaaradda qorsheynta iyo soddoniyo lama mudane oo ku tirsan baarlamaanka aqalka sare oo kulanku muxaadiri soddoni kow ku mid ee incodayti in ansaxnagada sharcigun dr xasan faarax ujaale talada sanatarka waxay ahayd sanatarka wuxuu soo jeediyey in magaca hindisa sharciyeedka statistikada qaranka loo raadiyo erey bixin af soomaali ah maadaama uu wadanka af soomaali ku shaqeeyo Ee, muxuu ahaa taa waa waa laga jawaabay muxuu ahaa magacii waa la raadinayaa soomaaloo dhan bay u taallaa inay magacaa keenaan sidoo kale senatarka ayaa weydiiyey wasiirka maadaama dalka uusan weli degin oo geedi lagu jiro islamarkaana ay aada u soo kordheen soo jeedinta dhisme hay-ado madax bannaan sidaas darteed hay-adaas marka la sharciyeeyo u baahan doonaan shaqaale mushahar iyo degaan wuxuu xusay inay jirto in muddo saddex sano ah oo adalkan shaqaynaya inuu uusan haysan shaqaale si rasmi ah ugu diiwaan gashan dowladda taasoo u xayiran arrinta dayn cadfinta dalka sidaas darteed wuxuu su-aalo ka soo jeediyey in wakhtigeeda laga soo hormaray dhismaha hay-adda statistical waa laga jawaabay arrintaa waxaa ka jawaabay wasiirka Ee, su-aasha ee, senatarka labaad ee su-aalna weydiiyey waxaa weeye gudoomiye ku-xigeenka koowaad senator abshir abshir maxamed axmed gudoomiyaha ayaa ka hadlay qodobka sagaalaad oo ka hadlaya awoodaha iyo shaqooyinka golaha maamulka farqada koowaad xarafka ja isagoo xusay in awoodahaas uusan lahayn golaha maamulka wuxuuna soo jeediyey in awoodahaas loo raro mas-uuliyiinta maamulaysa hay-adaas waa la qaatay taladaa waxaa laga sameeyey farqadan xarafka ja waxaa waxaa ka bedelay iyada oo qoridda shaqaalaha lagu bedelay hubinta shaqaalaha su-aasha labaad oo gudoomiyahana weydiiyey waxay ahayd sidoo kale wuxuu ka hadlayay qodobka kow iyo labaatanaad ee ka hadlaya magacaabista agaasimaha xafiiska hay-adda statistikada qaranka farqada koowaad wuxuu soo jeediyey in marka hore la sameeyo habraac shaqo qorista ah iyadoo la maraya hanaanka sinaanta shaqaaleynta kaasoo xaqiijinaya daahfurnaanta iyadoo booskaas loo sameynayo xayeysiin talada gudoomiyaha ee sharciga ayay ku ku xusan tahay waxaa caddaynaya qodobka koob iyo labaatanaad farqada labaad xarfaha ja xa kha iyo da sidoo kale agaasimaha ayaa laga dhigay agaasimaha guud su-aasha saddexaad ee gudoomiyahana weydiiyey waxa weeye sidoo kale gudoomiyaha abshir wuxuu ka hadlay qodobka afar iyo labaatanaad oo ka hadlaya xubnaha shaqaalaha joogtada ah ee hay-adda statistikada qaranka farqada koowaad wuxuuna soo jeediyey in awoodahaas uu iska leeyahay agaasimaha hay-adda qodobkan sidii ayaa loo daayay Ee, qodobkan wuxuu kala sheegayaa laba heer oo shaqaale oo kale ah kuwa aan lahayn go-aan maamul iyo madax waxa- madax waay- madax waaxyeedo sidaas darteed agaasimaha wuxuu magacaabi karaa shaqaalaha aan lahayn go-aan maamul isaga oo la tashanaya xubnaha kale ee golaha maamulka hay-adda statistikada qaranka ayaa qoraya waxaana kala shaqeeya labada farqo oo kale ah hal iyo labo ee qodobkan qaabka lagu meelmarinayo xubnaha shaqaalaha joogtada ah ee hay-adda statistikada qaranka sidoo kale gudoomiyaha ayaa soo jeediyey in qodobka labaatan iyo sagaal oo oo ka hadlaya tirakoobka farqada koowaad in la mudeeyo xilliga la qabanayo tirakoobka oo la xadido tusaale ahaan in tobankii sanaba mar la yiraahdo si loo helo tirakoob isku dheeli tiran waa laga jawaabay taladan ee, muxuu ahaa guddiga ayaa ka jawaabay iyagoo sheegay in ayna suuragal ahayn hadda in la xadido wakhtigu qaabanayo tirakoobka maadaama uusan dalku hadda lahayn xog meel u- u diyaarsan oo horey loo sameeyey sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in qodobka soddon iyo shanaad ado- awoodaha ee gelitaanka iyo kormeeridda xogta farqada koowaad oo kor- uu ka hor imaanayo qodobka sagaal iyo tobanaad ee dastuurka ku-meelgaarka wuxuuna soo jeediyey in la waafajiyo dastuurka taladaa lama qaadan Ee, qodobka sagaal iyo tobanaad ee dastuurka ku-meelgaarka wuxuu sheegayaa baaritaan la xiriira tuhumo la doonayo in lagu baaro qof gurigiisa ama meel kasta oo si gaar ah ugu leeyahay taas oo looga baahan yahay cidda gelaysa amar garsoore balse qodobka soddon iyo shanaad ee sharcigan wuxuu ka hadlayaa waajib saaran muwaadinka lagana doonayo inuu guto Ee, sidoo kale senatarka ayaa ka hadlay qodobka afartan sideedaad ee ka hadlaya isku duwidda statistikada farqada labaad wuxuuna soo jeediyey in qodobkan la waafajiyo qodobka soddon iyo koowaad gaar ahaan farqada afaraad ee hindisa sharciyeedka Ee, waxaa lagu sameeyey ee, faahfaahin iyo iswaafajin qodobka soddon iyo koowaad iyo kan ee, afartan iyo sideedaad qodobka soddon iyo koowaad wuxuu ka hadlayaa sahamada statistikada gudaha oo aan ahayn sahamo heer qara ah taasoo ay qabtaan wasaaradaha dowladda iyo hay-ado kale umana baahna in fasax looga qaado muxuu ahaa hay-adan qodobka afartan sideedaadna wuxuu ka hadlayaa sahamo heer qarana oo ay qasab tahay in sahamada noocaana ogolaasho looga hayo hay-adda statistikada qaranka fiiro gaara waxaa laga tiray soddon iyo kow farqadda afaraad oo odhanaysa iyadoo la eegayo sharcigan ugu dambeyn guddoomiyaha wuxuu soo jeediyey in si fiican loo caddeeyo baaxadda awoodda ee hay-adda statistikada qaranka
xogeyaha guud shaqaalaha baarlamaanka iyo sakuuradkeyna iyo warbaahinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddoomiye sharcigan waa lagu dadaalay laakiin laba qodoba laba shaaya ii muuqato waxaa ii muuqatay in wasiirka maqan yahay shalana uu dib noo dhigay waxayna laga qabanhayn amaan cudurdaarna noo sheegina waa ii muuqataa sharciga waxaan arkaa hadduu sidiisuu socdo qofkii howlgab naqatana guddi in loo baxsho qofka la fiiriyo inuu sii shaqay karo iyo in loo baahan yahay hadduu sii shaqay karin asagaa dhahay ma shaqay karo hadduu shaqay karana in loo sii badiyo ayaan qababo intaas lagu daro waxaa kuu soo hora sharcigan waxaan ka codsadaa madaxdu inayna cadow ku noqon inay saxiixaan dadkana ayna cadownimo ugu isticmaalin waa codsanaa wax badanaan dareemay wax badanaan ogahay sharcigan cadownimo inaan loo isticmaalin ayaan codsanaa baarlamaankan waa dadaalay wuxuu u dadaalana waxa waaye waajibkiisa waaye soomaaliya meel walba meeshay joogto ciidanka jooga ciidan dalka joogi jiroo soo jabay waayo dhibtooday waayo nin dalka ka baxay ee soo nastay hadduu cadownimo isticmaalo waa aada wax u xun ciidan kale in la qoro waa la ogol yahay in la baarbaari waa la ogol yahay aqoontu waa ayaga aqliga waa ayaga maskaxdi waa ayaga waa nimanka waaweyn oo haye mataqaana aniga waa ayla yar tahay laakiin dadku waxaan ku daraayo waxa waaye hadduu sii shaqay karo in la fiiriyo hadduu sii joogo kaliyahan ku daraa iyo inaan cadownimo loo isticmaalin cadownimaduna mahay iiga muuqataa war badan oo laga qaataa jaradada ajnabiga yaan la badin sanada halahan yaan laga badin halahan yaan la yeelin anaka soomaaliyan u doodow hayna tahina ajnabi uma doodow hayna soomaalidana waxay cunaysa ilaahay aa siihaa ilaahay anigu kuma xidhin ajnabi kaliya waxaan cunnaa inaan siiso waa tabca doonaa waa waxay doonaa waxbaa noo hagaagi doono wax badan in wixii dhamman heshiis lagu dhammaystiro walaalnimo lagu dhammaystiro gacnaha la isqabsado ayuu dalkan u baahan yahay maahna deeq waa ka buuxdaa dadka waxaan leeahay calooshooda inay fayaabaato oo wixii lasoo maro qofrakaba caloosheeda ka fayaabaato oo dadka ama da' ha ahaado ama ha dhallin yaraado in laysku wada ayo codsaa waa mahadsanta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
mayu ismarinay mayla bowrahay unugun miday unugun aloolma jiirahay sharabii kanin oo qaado waay ma oshiyan si aan weelo unugun waa bukunooge laysa al-amru kama tadunnu ingnuglay arintasa adaka aalasama ee mushkiliyoba dhammaatay adalayniyo dabwada man weydiida unuga aanayaalka daawada laho ulaadalanka tala galay waana sheentay shirkadda almaraaci baby food company aanamaw nuura lak iyo ivolak allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura lak latiin heli nuura lak iyo ivolak aanooyin lambogiyo nafaqii burutiin
qaybogi dambe ee barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsidaaytan akhyaarey weliba isbeddelku kooyay doorashada ku dareerta maamul goboleedka galmudug iyo oo hamiinkii xalay lahadhaafi madaweynegii hore ee maamul goboleedkaasi axmed ducaale geyle xaaf cusub magacaabay guddi doorasho guddigaas oo iyo naxaxuleen xildhibaano cusuban oo fadhisha nagadow magaalada gaalkacyo iyoona xusid mudanta in wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya dhismaha maamul goboleedka galmudug iyo kuwadda magaalada dhuusamareeb waana laha magacaabay xildhibaanahanas oo dooradeen guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa arrinta madaweynagii hore ee galmudug axmed ducaale geyle xaaf eedun ku hadalayn siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ku tirsan dowladda soomaaliya iyo ona tilmaamin in tallaabadausu qaadi madaxweyne axmed ducaale geele xaaf editoo sharci dare ah oo ka horkooyasa nidaamka maamul u sameeyoga maamul goboleedka galmudug saas haato iyo tilmaamin in iyo usa horsurumahayo horumarka bulshada ka dhaqan deegaanada maamul goboleedka galmudug cabdikariin nuur xasan wasiirkii hore ee deegaanka iyo horumarinta reer miiga maamul goboleedka hiirshabeelle oo waana ha ku jeeda deegaanada galmudug iyo weliba eed un ku hadalay arrinta usasuubi madaweynagii hore ee maamul goboleedka galmudug soonanka baaqi axmed ducaale geele xaaf inuusa ku roogsado tallaabadun uusan qaaday in maamul kale unsuubi maamul goboleedka galmudug
ma ka shakinayo ama maka afkiga waa ku ballaarinaya inay tahay isbaaro loo dhiganayo shacabka galmudug rabitaankooda iyo dowladda ay dhisanayaan isbaarada madaxweynihii hore galmudug xaaf oo wuxuuna dhigtay gaalkacyo weligeedna soddonkii sano soo socna isbaaradaas qof boqolaa dhiganaysay hadba nuuc ha ahato hadba nuuc ha ahato hadba qaab ha loo dhigo burcad beed ha la dhaho burcad bannaan ha la dhaho burcad telefoon ha la dhaho magac kasta loo bixiyo laakiin waa isbaaro loo dhigtay maamulkii ka dhismayay dhuusmareeb xaaf annagu sidaan ogsoonahay meydiyaha ayuu maalin cad wuxuu ka sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ku wareejiyay dhismaha maamul goboleedka galmudug oona u wakiishay runta oday reer galmudug u ahaa oday soomaaliyeed u ahaa waa u ixtiraamnaay waana uga mahad celinaynay sida sharafta iyo qiimaha leh oo u xalliyey ama uga tanaasulay in maarata isqaqabsiga maanta jiroo kale u yimaado laakiin waxa ayaan daran noqotay oo ummadii o dhan way dhagaha faraha gelisay markii li odaygii gaalkacyu ka degayo hadda newkar iyadoo og yahay in maamulka dhismihiisa meeshuu marayo inuu dhadhow yahay in dowladdii maarata ay barnaamij ka diyaarisay in maarata hawshoo dhammaystiran ay dhuusmareeb ka socoto situationka o dhan isagoo la socda inuu ta gaalkacyo ka degayo yir maarad halkaana dawlad ka dhisa walaal isbaaro isbaaro isbaaro hada ma ogtahay hadduu qof yidhahdo nijaasan ku qabaysana qof uu shushuba ma waayaa le laasum haddaad wax ku dhaado ama ha qaldan ha saxnaadeene dadka bulshada taageer waad ka helaysaa annaga waxaan ka hadlay caqliga caafimaadka qabo soddon sano ayaan burbursanayn oon lahayn nin raba inuu mustaqbalkeenni iyo maarata ciyaalkeena mustaqbalkooda uu dabka saarto aan lahayn waa dagaalo waa waa libaaxi reer hebel iyo kuleefir qallex aan lahayn caqligumana siinayna iska daba socono dad ilmaheenina god ku ridaaya annaga mustaqbalkeena duuwaayo runtaan sheegaynaa annagu ma rabno isbaaro maanta oo la dhigto maaragtay maamul loo dhigto maamulkaas dhibaato fara badan laga soo maray maamuladii la mid ahaayoo dhammaa maaragtay waxay noqdeen horumar sameeyey qaarkooda maaragtay calashaan bangiyada caalamiga iyo ka helo horumarin oo maaragtay mashaariic ka helo dhismo iyo bangi bangi adduunka iyo maaragtay ay siiyaan kontaraagiisa kontaraagiisa siiyaan adduunka hore istiidii dhammaan socda marka calashaan odayaashii la islahay istiidka ama way u naxayaan ama way maaragtay baritaaraan ama waxbay u qabanayaan inay maanta iyagu ay meel u fadhiistaan ayagu maslaxadooda qaaska ka hadlaaya ya maslaxadooda qaaska annaga sidiisaba horta mucaarad qofku hadduu mucaarad mucaarad waxa la yidhaha qofku waxana dhisaa wax qaldana tilmaamo laakiin mucaarad mar kasta negatif ah mar kasta negatif ah jeebkiisan uusan buuxsamaynin waxa dabka u saaran ay dadka shacabka hayu ka soo jeeda yihiin inaad calashaan maanta haddana aad tiraahdo qabiilan ku taageeraad iska daba socota tiraa maaragtay waa odaygeenaya ma annagaa dhihi karna absolute waa afkan ku ballaarinayna runtaan sheegaynaa xaaf waxa uu gaalkacyo ka wada waa isbaaro ka soo bixi doonaa xaaf horta si un baa loola macaamili doonaa shaksiyan ama wuxuu raba ha la siiyo ama xil ha la siiyo adigu xun ha la siiyo dowladdu kulli xaaf way la macaamili doontaa laakiin ayaan darada waxay ku dhacaysaa dadka hadda uu guryaheeda ka soo bixiyo xildhibaanaha tihiin oo maaragtay hawshan qabtay barta ayagu taagana looga dareera xaafina markuu dantiisa gaaro meesha dantiisa loogu shubo ka aadwano ayagana waxa waxay noqon doonaa malayd biyaha laga saro bannaanka la keenayo kale ayagoo subcad u dhaqnayn oo maaragtay hoyaal isbaar ku ceebabay iyo odagaan oo maaragtay meesha wax looga sheego asaga idaacadaha kale hay waan qaraabanaynaa maaragtay qaraabkiisa hore u raadsada ayaa iyo ayaa iyagu meesha looga taal ayaa ay mustaqbalku dhamaan doonta meeshaas arrintaas laakiin jawaabteedu waxay tahay arrinta hadda uu xaafado reer gaalkaayo kuma midaysma salaami ay lahaayeen waxay ku soo qaadan uma arkaan runtina waxaan waa maamul qof walbaana madaxweyne ka noqon maayo magaalo kastaan caasim ma noqonayso waa tanaasul shalay labadii jeer oo xilka lasoo qabta gaalkacyo ka yimi hogaamihii jooga meesha hadda calashaa inuu cadaad ka sobaxan wax dhibla maaha indhuus mareebo ay caasimadda noqoto dhib ma leh waa xilkan waa wareegta waana tanaasul puntland waan ku ammaanayaa waagii oo hadda cabdulaahi yuusuf oo weerarayay jaamac ali jaamac ayagoo dagaalyo dhiigga gacanta kula jiray intay isu tanaasuleen maamulkooda dhisteen mustaqbalka iyo hadda fuujarka ilmahooda ku mahadiyeen ayay gaareen laakiin haddada isu tanaasuleen oo qofba qof kale oo cidideeda daba taagan oo odayaashu waaweynaa ay maaragtay qaloombinayeen ay leeyihin maaragtay haddaan annaga intaas madasiin geshiga wax dhaqaaqa ma jirto shacabku waa inay gartaan waxaan ma rabna inay dhahaan war aniga nin dagaal ogaahoo isaga dantiisa u socda inuu anigan burjikayga dhigo ilmahaygan ku karsado maxaa dana igu jirta ilmihiisa bannaankay jiraan guryo waaweyn dabqayaho magaalada ku leeyahay markuu soo tago diyaarada soo rax halkaan maan adduun weysa rubu ka aadaa maxaa aniga igu khalifa inuu maarata aniga bacaadka meesha isagu lacag doonanayo inuu aniga bacaadka iga baxo dhiiqada iga baxo markuu soo qaatana igu soo ugu soo gudbo anaana waa tolka iyo waa qaraabadayda absolute runtaa sheegayna waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed ha garteen mustaqbalkooda hana ka fekereen hana caddeeyeen maaragtay iyo iska aamusnaaneen inay mudaharaadaan ay ahayd shacabka gobollada dhexe degan oo ay ka hadlaan yidhahdaan anagu maamulan dhisanaynaa way tanaasuleen ahlusunna u tanaasuleen ayagaa isu tanaasulay wax badan ay soo qabsadeen inay hadlaan ay ahayd odayaashu hadlaan ikhtiyaartu hadasho waxgaradku hadlo la banaanbaxo la yidhahda anagu maamulan dhisanaynaa ficanaan rabna inaan gaarno lama ahan maarata loo aamuso dad maarata mustaqbalka hukuumadda dhibaato fara badan ayay maarata kala kulantay istiidyada intii maaragtay hadda waktigii ay soo martay oo mandatekeeda inteydii badneedba ah dhibaato ay isteedada kala kulantay ayay la dhaqaaqi lahay sababtana waxay ahayd nin madaxweyne isteyd ah oo ama beesha caalamka ama wadamo dibaddaha ku xiran ama keligiisi u taagan oo dowladda dhexe maaragtay aan u ogoleen doorkii ay lahayd inay marka dowladdu samayso dad buurta madaxtooye laga xukumo inay isteedyada geysho aniga runtii arrintaas waa soo dhaweynaaba annaga isfaham in la isfahmo la israaca dan loogu jirtaa madaxweyneha imaaraadka amar qaata maamul goboleed jooga ama maaragtay kenya ka amar qaata ama etoobiya u saxbina wax dan looguma jirto annaga waxaan rabnaa dad isogol midda aniga wax igu kalifayo oon runtii aan culayska intaas leeg aan u muujinaa waxay rabaa inaan kor istaago aniga konton sanaa jira cimrigeeda intiisi badneed wuxuu haay waddanka fuudadiisa ayaan la soo kulmay annaga waagii dowladdii ay jirtay hadda shacabka soomaaliyeed wuxuu ka cabsadaa kenya etoobiya u ka cabsadaa kenya badeena qaadanaysa batrool naga qodane xuduudiya dhisanaysa etoobiya san a la leeyahay dowladdeena soomaaliya sagaashan kowda aan ridnay labadaba way ka adkeed kenya etoobiyana lagama cabsan jirin dalkeenna iyo dadkeenna iyo midna lagama baqi jiro waxaa nagu kalifay inaan ka baqno waa annagoo dowladdeena ridnay oo shimbir baalasha iska gurtay oo kala noqonay bannaan soo fariisan haddii marka aan misna saadkii weli daba taagnaanana cid ilaahay abuurto dalkan difaaci karta ma jirto dalkan dowlada difaaci karta ururnimo difaaci karta qabiilnimo difaaci karta ani marka waxaan rabaa isteediyaasha maamulada dhisan inay dowladda dhexe hoos yimaadaan mashaariicda ayada loo soo marsiiyo sistamka dawliga ay ku xirnaadaan boosashin ay kuleeyihin ay ka aqbalaan laakiin waxaan boqolkii boqol kasoo horjeedaa in ummaddu soddon sano kadib ay u dhega taagto nin maarata raba inuu ku ugaarsado hal yar meeshaas inaan ka idhahdo ninka la yidhaha hadda wasiirka hore arrimaha gudaha madawaa statekan galmudug markii la dhisayo wasaaradda arrimaha gudaha isagaa joogo cabdikariin xuseen guuleedow geeyey kasaba uga dhigay inuu meesha madaxweyne ka noqdo maanta ma diidi kariyo marka wasiirka arrimaha gudaha joogaa inuu maarata galaangal ku yeesho haddaan wasaaraddii arrimaha gudaha iyo calashaan dawladda aysan galaangal ku yeelin ummadda maba isu timaadeen marka ummaddii dawladdii mana laga ilaalinaa inay ku dhistaan ma la rabaa maba isu imaanaa dadkaani ahlusunna yaa xali dawladdaa xalis haye in dadkan isu imaada yaa saabay dawladdaa saabtay gogosha yaa dhigay dawladdaa dhigtay maxaa yaa kale wax qabtayba dawladdii marka hadday meesha wax ka qabataan mana in laga ilaaliyo dugaashi iyo dareensi iskuma lahan ale
guud ahaan akhyaar intaa kaaf meeray barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maleelisiina darisiyaay dhinaca sanaadan waliba gacanweynku jeesiay wadaagay bilaal hilaal sheekh shaab tani markale ku kulmi doonan waliba siin kugu tabay saas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu